guddoomiyaha kooxda xiddigaha geeska xasan saleemaan dhuxul laab saalax oo v o a la hadlay ayaa sheegay in xadhigga xubnahani ay koox ahaan ka xun yihiin islamarkaasna wuxuu ku tilmaamay xadhigooda mid aan sharciga waafaqsanayn laab salax waxa uu tilmaamay in xubnahan xidhani aanay ahayn shaqaale dowladeed kooxda xiddigaha geesku afartan qof weeyaan horena waanu sheegay qof ka mid ahi kama mushaar qaato dowladda shaqaale dowladoodu yihiin ma jirto ilaa iminkana waxay wasaaradda walfaafinta laleeyahay waad ka tirsantiin u aamusan tahay ma garanayo waxay uga hadashaa arrimaha gudaha shaqaalaha oon shaqaalada maxaheede aan ogeyn na taasina waa qalad maraan weydiiyey waxaa ka jira in xubnaha kooxdan xidhan ay qaarkood ka tirsan yihiin ciidanka asluubta oo yihiin ciidan ka mushaar qaata dowladda waxaa guddoomiyaha kooxda xidiguhu ku jawaabay xiddigaha geeskuba may aas aasmin markii la ruqseeyey nimaman b k baa ka tirsanaa cire iyo cabdiraxmaan odayo iminka afar sannadood ruksadaasi jananka booliiska waa la weydiin karaa midda kale dastuurka jamhuuriyadda somalilan qodobka boqol iyo hal wuxuu qeexayaa waxyaabaha qaranku uu yaqaano dembiga muqdisho in la tagaa kuma jirto waxay ku xidhan yihin saldhigga dhexe magaalada hargeysa lama ogola lama booqan kara xitaa cuntadii baa la diiday qofku waa xaq buu leeyahay in la booqdo madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud siraanyo iyo kusimaha madaxweynaha cabdiraxmaan saydici anoo ixtiraam fara badan oo haya iyagii taladu ka godaa geesta kale musharaxa madaxweynaha xisbiga ucid jamaal cali xuseen ayaa xadhigga xubnaha fanaaniinta ee xiddigaha geeska ku tilmaamay mid lagu degdegay waan sharciga loo marin waxaanu sheegay socdaalka kooxda fanaaniinta ay ku tegeen muqdisho uu jiideeyey heshiis ay dowladda somalilan dalka turkiga kula saxeexatay dowladda soomaaliya kaasoo jiideynayay isu socodka shacabka ee labada dhinac midda kaleeto waxaa jira qodob kamida qodobadii heshiisyadii turkiga lagu soo gaaray somalilan iyo somalilan wadahadaladii ay gaadheen ayaaba caddaynayay isu socodka bulshada oo dowladda laftirkeedaba soo saxeexdayba isu socodka bulshada marka dee dowladda inay waxna la saxeexato oo de go-aan lasoo gaadho haddana la yidhaahdo dadkii baa lakala qoqobaya waa yaro dhibaato siyaasiyiinta waanu garanay oo dee siyaasiyiintu haddii iyagu waa waa case gooniya laakiin abwaaniinta iyo dadka fanka ku jira iyo ganacsatadu de xor bay u yihiin dhaqdhaqaaqooda dhinaca kale jamaal cali xuseen waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dowladda siyaasad cad ka soo saarto isu socodka labada dhinac islamarkaana sharci aan isbedbedelin laga sameeyo horta waxaan ina dowladda bolosi ka soo saartay weeyaan dowladda iyadaa soomaaliya la hadasha siyaasiyiintuna runtii siyaasiyiin fara badan oo madaxda soomaaliya la hadlaaba wey jiraan cid xidhaana ma jirto de markaa waxan waxaan standard sharciga laga soo saaro weeyaan oo la yidhaahdo maxay ahayday sharcigaasaa lagu dhaqmayaa oo somalilan sharcigaasa ku dhaqmaysaa laakiin marna la yidhahdo dadku socodku waa okay oo ay turkiga kusoo saxeexaan oo dadku way isu tegi karayaan marna la yidhaahdo waa wa wa wa waa la xidhaya de waxaan u arkaa anigu arrin aan wanaagsanayn qadiyadda somalilan wanaagsan somalilan ayaan laga dhiga beed oo yaryar oo burburaya oo kaleeto in laga dhiga maaha geesta kale xukuumadda somalilan oo aanu la xidhiidna ayaanay noo suurtogelin in aanu dhinacooda ka helno wax war ah oo arrintani la xidhiidha afar ka mid a xubnaha fanaaniinta xiddigaha geeska ayaa shalay lagu xidhay hargeysa kadib markii ay kasoo kaxitimeen magaalada muqdisho oo ciiddii ay ku qabteen bandhig faneed kuwaas oo ilaa iminka ku xidhan magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa